bismillahi raxmaani raxiim sidaa sheegtay caisha waxaana qareenkii difaaciyay eedeysanayaasha dhibanayaasha u ahaa eedaysan gelin kuwaas oo kale ahaa cabdifatax cabdiraxmaan warsame cabdisalaam cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dhige saddexdaas eedeysane oo lagu xukumay maanta maxkamadda darajada koowaad oo aan u ahaa qareen wakiil ma keligaabaad difaacayay mise qareenno kaloo difaacayaad qeyb ka ahayd anigu waxaan qeyb ka ahaa aniga iyo qareen kaleeto oo ka socday xafiiska qareenada shirkadda qareenada kalkaal marka bal horta sidaad u aragtid in raggii aad difaacaysay dil toogashaa lagu xukumay maanta adigoo fadhiya wallaahi casauudi horta anigu layaab uma arki maayo way dhacdaa in la isticmaalo dil toogasho oo xukunkan xukun ka horeeyay waxaa jira waxawey rag loo soo eedeeyay kursi gabar nolo dil toogasho lagu xukumay shantoodii haddana suuqa way marayaanin ma garati marka wax lala yaabo maaha in qof inta maxkamadda la hor keeno iyadoon waxa waaye trial saxa la marin in la yidhaahdo haddana waxa weye dil toogashaa lagu xukumay marka lama yaabinaan bal haddaad jilcisid arrintan aad ka dhawaajisaad leedahay rag baa horey dil loogu xukumay oo dil kufsi la xiriiray lagu xukumo haddana maga banaankoodii maraayo bal taas dadka way iftiimi cashay hadda ka horeed inaad daawataan umalaynayaan shan nin oo dhan loo soo qabtay kufsi waxa weye baraha bulshada iyo idaacadaha iyo tvyadan waatii laga soo shidaayay in lagu xukumay dil toogashaa gabar iyadu nool oo la yidhi laakiin waa kufsi marka sidaa waxaan u leeyahay qadiyadan caashe caisho yar oo maanta maxkamadda la horkeeda kiiskeedii aan ku jirnay garmaqalkeedii labaad waxaa dhacday in xafiiska xeer ilaalintu uusan maxkamadda hor keenin cadeymo ku filan sideeda banaana cadeyn maxkamaddu waxay wax ku xukuntaa cadeymo sida dayaxa u cad ay ka mid yihiin markhaatiyaal qiraal oo qof ku qirto iyo evidence waxaa la yidhahda ama bayina ama caddeyn sida dayaxa u cad saddexdaas waxyaabood mid kamidana mid hal mid oo qura xitaa xafiiska xeeraalinta muuse uusan hoos dhigin maxkamadda ma hor keenin ilaa waxa uu keenay waxay dhahaan lifaaq ah oo ama ay dhahaan d n a french lab analyse adinku marka maxaa cadeymaa ood keenteen dhinaciina ood ku difaacaysaan inaysan hor keenay cadey annaga ka qareema ahaan waxaan maxkamadda hor keenay cadeymo fara badan ay kamid yihiin ducumentiyo markhaatiyaal maxkamada hortooda qiraallo ka sameeyey kadib markii la baariyey waxaanu ku keenay waxyaabo badan oo dhacdooyin oo xaqiiqooyin ah waxa weeye difaaca iyagina micno weyn oo qaanuuniya u sameynayay waxaanu maxkamadda hor keenay videoyo muuqaalo warqado ay kamid tahay ducumentiya oo kasoo baxay maxkamadda sida waarankii kasoo baxay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug waa gaarigii taarikadiisa la xusay ee la yidhi waarankii laga soo saaray hala soo qabto meeluu ku dameeyey aan la garanayn waxaanu hor keenay maxkamadda hadaladii uu yidhi videoga ahaa ee laga sameeyey warbixinadii uu sameeyey aabihii dhalay allahu naxariista caaisha uu yidhi waxa weeye gabadhayda raggii waxa weeye dhibaatada ugeysay qaarna waddanka waa laga saaray sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka mudug qaarna waxa weeye meel lagu meel lagu ogyahay ma jiro waxaasoo dhan baanu hor keenay maxkamadda n isdhehi karnay waxa weeye waxay beri ka dhigi kartaa ama meeshaba ka saari kartaa eedan loo soo jeediyey dadkaan anagu wakiilka u ahayn ee dul ku dulmana eed aysan lahayn intaasoo maxkamaddu ma ictibaarin oo hal laakiin laakiin xabiib meeshin karin laakiin xabiib waxaad carabka ku dhufatay in aabihii dhalay caayish oo kale inuu sheegay in raggii kuufsaday gabadhiisa dalka laga saaray laakiin taas weli caddayn uma muuqato oo waa eedeyn laakiin raggan adigu hadda aad difaacayse maxkamadda la hor keenay inaanay dembiga gelin maxaad ku caddaynaysay waxaan ku caddaynayaa inta aan kuusoo sheegay oo ahaa qiraalada iyo markhaatiyaasha iyo waxa weenay habkii xitaa loo maray procedurkii baaritaanka loo maray hay-adihii soo qabtay iyo ciddii police enforcementkii ka dambeeyey inay meeshaan keenaan duunku waxa uu ka bilowday intaba maxkamadda waanu iftiiminay intaba sifa qaanuuniya kuma aysan fadhiyin war dadkan annagu waxaan rabnaa waa cadaalad caaisho inay hesho cadaalad laakiin muwaadinkuna sidoo kale xaq wuxuu leeyahay cadaalad tuhun oo keliya in qofku waxa weeye wax dembi uusan gelin oo waxyaaba sad ab ah oo la sameeyey inta lakoo dhoodhoobo haddana la yidhaahdo waxa weeye eedan waxa gaystay hebel iyo hebel iyaga marka ma noqon karto iyaga wax- xeer ilaalinta soo dacaweysay saddexdan toban qof bay qayb ka ahayeen baa la yidhi toddobadii kale xorriyadoodii baa loo soo celiyey saddexdoodana waa la xukumay maxaa saddexdooda loola haray oo xukunka uu ugu caddaaday oo iyagu farta ay ugu noqotay maxaa aishoy horta waxaan rabaa siiqada isticmaalaysa inaa bedeshido ah xukunku inuu ku cadaaday war waxaa marka hore aan ku sifiyey waxaan ku uri maxkamadda waxaa wax lagu caddeeyaa qiraal iyo caddayn muuqata iyo q- iyo markhaatiyaal saddexdaasi midkoodna meesha ma joogin waxaa loo baahan yahay nidaamka qadaa ugu fudeeya marka waxa weeye qadiyadda la fiirinaya dhankan iyo dhanka labada dhinacba waa la fiiriya saddexdaasi markaysa meesha oolin waxa keliya oo la anaguna aan durnay waxau ahaa dnag dnagana markaan ku sharaxo waxaa diri karaa waa qaadi ma jirin garsoorihii la hor keenay d n a gan oo isagu inta amar siiyo yidhi waxa weeye d n a gaas inta la qaado oo uu yidhaahdo waxaan u baahanahay resultigiisa markaasna isagu qeyb ka ahaado eedeysanayaasha qareemadooduna ee qeyb ka ahaadaan xafiiska xeeraalintuna uu qeyb ka ahaado habka transparencyga marka la mariyo wixii kasoo baxa annaga iyo waxa waaye cidda eedeensiyanayaashuba waa ku qanci lahaa